halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee raadiyo ergo dot o r g kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa axad taariikhdu ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha meey sanadkuna waa laba kun iyo sagaaliyo toban kusoo dhowaada barnaamijka madadaalada raadiyaha ergo qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah hal abuure maansooyin ka sameeyey halgankii nebi maxamed salaallahu caleyhi wasalam uu usoo maray fidinta diinta islaamka iyo caqabadihii uu la kulmay xilligii uu diinta fidinayay xubinta maxay kuu qaadatay waxaan maanta idinkugu haynaa abwaan ka sheekeynaya waxa ay ku qaadatay in uu soo galo fanka oo uu xuriyo hibada iyo hal abuurka oo aan ku waraysanay abwaano da-yar oo ka sheekeynaysa hibadeeda fanka waxaad sidoo kale maqli doontaan xubinta googa iyo riwaayadii lama huraan marka horesee ku soo dhowaada warka maanta waxaa inoo akhrinayaa maxamed cabdulqaadir socdaal
afar iyo toban kun iyo lix boqol oo qof oo isugu jira haween iyo carruur ayaa shantii bilood ee ugu dambeysay ka faa'iidaystay adeegyo ay bixiyaan xarumo caafimaad oo laga hirgeliyey deegaano ka tirsan somalilan haweenka ayaa adeegyo isugu jira daaweyn dhalmo iyo xanaanayn talaal loogu sameeyey lixdan iyo shan xarumood oo la furay dhammaadkii sanadkii hore xarumo ayaa wasaaradda caafimaadka somalilan waxa ay u furtay si loo yareeyo baahiyaha hooyooyinka iyo carruurta u qabaan goobo caafimaad oo lagu daryeelo wakhtiga dhalmada sida uu raadiyo weergo u sheegay maxamed cabdi xergeeye oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka toddoba kun oo qoys oo barakacyaala ayaa helay sharciyo dhulka ay degan yihiin gudaha magaalada baydhabo siddeeddii bilood ee lasoo dhaafay dadkan oo ku nool konton iyo lix xero ayaa waxaa helitaanka sharciyada ku gacansiiyey maamulka dowladda hoose ee baydhabo iyo hay-adda n r c deegaanka ay dadkan barkacyaasha ay ku nool yihiin ayaa ah meel shan kilomitir kaga beegan dhinaca koonfurta bartamaha magaalada xogeyaha guud ee qaramada midoobe ayaa golaha ammaanka u sheegay in waddamada dunida ay xil dheeraada isaga saaraan sidii loo ilaalin lahaa dadka shicibka ah ee ku nool goobaha dagaaladu ka jiraan iyadoo labaatan sano laga joogo markii qaraarka ilaalinta shicibka dagaalada la meelmariyey ayaa haddana weli waxyeelada dadka soo gaaraysa ay koraysaa antonio ayaa sheegay in loo baahan yahay xoojinta sharcigan lana helo hannaan lagula xisaabtamo kuwa mas-uulka ka ah in dadka rayidka ah ku dhibaatoodaan meelaha dagaaladu ka socdaan qaramada midoobey ayaa sheegtay in wakhtigan in laba boqol oo kun oo qof oo shicib ah ay ku sugan yihiin goobo dagaal ka socdaan ayna u baahan yihiin badbaadin dadkaasi oo ku nool waddanka jamhuuriyadda barsamaha afrika warkii oo aad kala socoteen idaacadda ergo dhegaystayaal waa naga intaa cidduu warka iyaga sheegay waxay dib uga daalacan karaan bartayada ee radio ergo ot o r g
waa hagaag dhegaystayaal ramadaanul mubaarak ayaan hawada idinka leenahay raadiyo ergo ayaad nagala socotaan oo aad ka maqashaan mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirban intaynaan guda galin qeybaha kale ee barnaamijkayaga aan idiin soo qabto mid ka mid ah heesaha loo qaaday soonka
Thank you. haddii aad joogto cadaado iyo deegaannada u dhow maalin walba raadiyaha ergow waxaad ka dhegaysan kartaa f m ta idaacadda codka gobollada dhexe saddexda ilaa afarta galabnimo
waa hagaag dhegaystayaal radiyo ergo ayaad nagala socotaan haddii aan guda galno xubnaha aan maanta barnaamijka idinkugu hayno qadar cawil balaag oo ah hal abuuro ku nool magaalada hargeysa ayaa maanso ka curiyey halgankii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam uu u soo galay fidinta diinta islaamka iyo caqabadihii uu la kulmay wakhtigii uu diinta fidinayey maanso uu ugu magacdaray ergo ayuu abwaanku inoo faahfaahinayaa waxaa waraystay wariyaha raadiyo ergo ee magaalada hargeysa ilyaas cabdi cali maansadan ergo magaceed waxaan maansadan waxaa la ydhahdaa ergo waxaan magaca ergo ugu bixiyey nebi maxamed wuxuu ahaa adduunyadan wuxuu ilaahay ugu ahaa ergo dadka waxaan maansadan ku sameeyey inaan nebigeygii ilaahay soo diray ku ammaano allahuma sal sal cale anigaoo qur-aanka meelo badan oo ilaahay ku sheegayana maansadayda ku daray ergo waa maansada maxay markaa sifaynaysaa waxyaabaha ay sifaynayso waxyaabaha ay ka hadlaysaa haddii aad la wadaagto dadka iyadoo tiraaba
waxaa ka hadlaysaa nebi maxamed iyo sifooyinkiisii oo maansadeeda ku wada jira in ilaahay soo diray nebi maxamed haweenka oo ay carabtu casir jahiliga aasaan markii ilaahay nebi maxamed soo dirayna dumarkii saxaabigii wuxuu ahaa abubakar bu soma cumar cumar cumar oo wuxuu ihi laba jeer marna waan quslaa marna waan ilmeeyaa waxaan quslaa buu ihi cumar marka aan xasuusta wuxuu yihi inantayda oo aan aasayo oo iyaduna garhkayga ciidda ka biinaysa waan ilmeeyaa waxaan haddana quslaa buu yihi anigaoo waxaan haddana waxaan quslaaba ayay ahayta kalena anigaoo inantay wuxuu yihi ilaahi yaraa in timirta ka dhiganayey markaan gaajoodo garab goobsanaya ama lugna markaan arko waan qoslaa marka taasoo miidhan baan maansayda ku dara ku jirta ergo marka cashir jaahiligii nebiga lasoo saaray ee muslimiinta aanay kala daadsanayn iyo diinta dadka jaahiliyada soo wagwaxayeen maxay ka sheegaysaa
nebi maxamed macallin buu dadkan u noqday oo isaga hageeyey oo toosiyey oo taasoo miidhan oon kaaga sheekeynayey ayuu macallin uga noqday oo haweenkii laasayey ayaa badbaaday nabi maxamed diintiisii sanabku waxay noqotay diin badbaado saa laatigeed wuxuu noqday indhihii dadkan iyo caalamkan buu u noqday marka aniguna maansideedu saas umaan ugu safaynaya marka maxaad sifayaashiisa ka mid a oo isagoo gaar ugu yeelaysaa buraaqii lasoo diray habeenkii la dheelmiyey buraaqu qaaday taasoo kalaba waan ku xusayaa inuu nebigu adkaysu lahaa dacyadaha iyoiyo dhibaatooyinkii loo geystay oo adkaysu lahaa iyo dadkii dhibay un ahayn mid sidaa ka aarso inaanu nebigu ahayn ayaan maansideeda ku sheegayaa
goormaad samaysay markaa khadarow midhaha ku dhasheen
labadii kun iyo afar iyo tobankii markaasaan maansida nirga sameeyey
maxaa kuu kalifay markaa inaad samayso maase nebi ammaan aada samayso markaan arkay sugaan badan oo laga sameeyey nebi maxamed oo lagu ammaanayo oo halabuurka kala duwan ka sameeyey aniguna maadaama bahda halabuurka ka mid ahay waxaans adiguna kaalintaas ka qaado maansadaadii baa dhimane maansadaada adiguna ha lagaa helo saasay ku timid haye bal makhluuqii loo soo diray nebi maxamed iyo hadda siday tahay bal haddii aad isbarbar dhigto intaynaan maansada u gelin akhrinteeda
nebi maxamed dee ilaahay waajibkiia usoo diray wuu gutay una soo gaarsiiyey dadkan diinta islaamka maasha allah anaguma maanta de dadkii nebi maxamed nebiga uu ahaaye usoo gaarsiiyey wixii ilaahay usoo diray baan ka mid nahay annagaa ka gabayna maantaba anaguma haye markaa maasada ergo haddii aad dhegeystayaasha u bilowdo
waxaa jiray allaheyna weyn baa amranoo rasuulkii amaawiruhu faray allaheyna weyn baa amranoo rasuulkii amaawiruhu faray xadiisu say tidhi ayaadku sheegeen waxaan nahay addoomaha dunyada dul joogee aaminey rumeeyo amarkii ramxaanka jamadana ku aado adligana buraeqaad oogada ka fuusho
bahashii lagu dheelmiyey faraskii lagu dheelmiyey ha bahashii qaaday habeenkii nebiga la dheelminayey adligana buraeqaad oogada ka fuusho amarkii ramxaanka jamadana ku aado leylku ku dheelmiye amintaad kulmayseen waxaan nahay islaamka adeergadooda noqotay aad usoo dacwooto markaad uunka timid baa dhegihina udmiye indhahuba furmeene ifka macalinkiisow nebi maxamed baale ifka macalinkiisow nebigii ilaahow waxaad tahay layskii iftiinkii baxayo aadmiga waxaa nahay iimaanka yeeshee ashahaada qiraya iida iyo taadi aa tii ilaahay usoo dhiibay dadku soo gaarsiiyey iyaguna ku raacay ayaanu nahay baan ayaan markaana leehay aflagaada nebiga eedaha u jeesheen adkaysiga badnaayee ayrsan waaye baa tahay abujahal iyo deiyo qoladii reer qureysheed waxaa kaga yimid qolo nebiga ku macaaray dee xaqii hawsiday ayaa jirtay oo aflagaaday iyo dhagax iyo dhib fara badan u geystay haddana nebigu adkaysi buu u lahaa oo mid ka aarsada mu ahayn aflagaada nebiga eedaha u jeejeen adkaysiga badnaayee ayrsan waaye baa tahay caqiidadii furqaan iyo nebiga aqoon iyo nebiga aqoon iyo anshaxaan ka barane ayaha ka dhaxalnow nebigii ilaahow abulahabkii diidiya abujahal dirkiisii aakhira cadaabkii idaadka yaalla iqaab looga dhigayaa abujahal iyo abulahabna waad garanaysaan oo qoladii nebiga ka hor timid hadduu nebiga dunida kaga aarsan waayena dee ilaahay ayaa kala xisaabtamaya lawa nebigiisii soo dara bay dhibeene abulahab iyo abujahalna saasaan maansada ugu daray abulahabkii diidiye abujahal darkiisii aakhira cadaabkiiyo eedaadkiiyo allah ay qab looga dhigayaa nebigii ilaahow nebigii ilaahow nebigii ilaahow ugu soo adeejo in sigii markaasa dusha aad u qabato haadinbaad bilaal tidhi udgownow maxamedow ishqa aan dhammaanayn adaan kuu qabaudgownow maxamedow ishqa aan dhammaanayn adaan kuu qabaayo laygu soo anqariyo waxaan ku ogsoonahay amiirkii makhluuqiyo inaad tahay imaamkii saasay garanta maansudu nebigii ilaahay qofaan dhiga agtiisana eeba muu samaynoo iman maayo weligii ma jiro qof nebi maxamed oo kale oo adduunyada imanaya oo la khayra oo la karaama oo la sharafa cid nebi maxamed aynu garab dhigno ma jirto horena uma iman dibna uma imanayso cid ka sharaf badan oo ka khayr badan nebi maxamedna ilahay adduunyada ma keenayo
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
nafaqada beeraha hadday hoos u dhacdo maxaa talaa nafaqadiina dalkii aan laga heli karin maanta wasaaraddii keenaysa ama hay-adihii fududayna aysan jirin waxaa la samayn karaa saalada lo-da ama saxarada lo-da ariga ha ahaato xoolaha saxaradooda inta meel lagu ururiyo la qallajiyo oo biyaha ay ka baxaan ayaa la burburin markaa waxaa lagu dari ciid markaa kadib ayaa lagu daadinayaa beertii waa lagu qasi markaa ama dibigaa kuu qod ama cagafka kuu qodo waad ku qasaysaa si markaa waqti haddana qoraxdu ay ku dhacdo kadib markaa abuur laakiin ma noqon karto saaladii oo sideeda ah ama qallashay oo weli wax ciid aan lagu darin haddaad geedaha qaar ku shubta iyadaa dilaysa marka taa iyadan in laga digtoonaado dalagyadana in la isku wareejiyo xilliga hore mid lagu beer kalena lagu beerin waxaa kaloo meesha ku jirta oonan ka hadlin hal cudur oo aad u wadagala ayaa jira digiraha iyo basasha basasha marka la beero xilliga hore meelaad basal ku beertay digir ha ku beerin meelaad digir ku beertayna basal ha ku beerin waayo hal cayaan baa wadagala oo thribis la yidhaahdo oo ishu marmar aanay arkayn markuu yar yahay
waa hagaag dhegaystayaal raadiyaha ergo ayaad nagala socotaan waxaad naga maqashaan mawjada gaaban ee lix iyo tobanka midirbaan dhegaystayaasha jooga soomaaliya waxay qaarkood nagala socon karaan idaacadaha kuwa haysta adeega internetkuna waxay booqan karaan mareegtaanu ku leenahay ee radio ergo dot o r g ismahaan cabdikaafi guuleed waa gabar hal abuure ah oo da-yar waxay curisaa gabayo iyo maansooyin iyada oo joogta magaalada muqdisho ayay iiga warantay hibadeeda iyo hal abuurkeeda faneed
lelawey walaale waxaan horta waa iska hiddo iyo hibo ilaahay bixiyo anigu yaraantaydiba waxaan curin jiray ha yeeshe ma shaacbarsanayn xilligaan waxaan dareemay inaan hibo leeyahaa maan wax curin karan waxay ahayd goran aada u yaraa labadii kun iyo lix iyo tobankii bay ahayd wixii intaa ka dambeeyey dogaantayda ama way shaac baxday ama maxaa la odhanaya waan curinayay marka halkaanba waktigaas baan anigu dareema inaan wax curin karo yaa kugu dhiirigeliyey inaad maxaa la yidhahdaa gabayo samayn karto oo qaadi karto lele walaale waxaa jirta maxaa la oranayay qofku wuxuu asagu maaragtay isku dhiirigeliyeen cidna ku dhiirigelin baa jirta anigu ma garanayo cid igu dhiirigelisay igu tiraysmaan ama horey usocaa ama maxaa la oranayay maxaa siiwa igu tiri ha yeeshe waa waxaan anigu aan maaragtay canjigayga kala imid oo anigu aan bilaabay aniguna aan suuli sidii u wado way jiraan asxaab fara badan oo maxaa la oranayay ee igu tiraada waad kusoo baxaysaa hal abuurkan iyo badan ilaahay kusiiyey laakiin ma jirto qof gooni oo maanta aan uga mahad celinayo aan leeyahay waxaad igu dhiirigelisay maxaa la oranayay inaan sugaanta bilaabo oon halkaa gaar marka intaas intii gabay ee aad tirisay ama aad samaysay maxaa nooga sheegi karaysaa horta waxay igu saamayn badnayd midii anigoo maxaa la oranayay igu horeysay ee aan ku dareemo inaan wax curin karo labadii kun iyo lix iyo tobankii bay ahayd waktigaas maxaa la oranayay waxayna ahayd maaso yar aan dareen ka curiyey oo maaragtay waxa waxaa la curiyaa markii aad aragti dareen wixii ku saabsan laakiin wax laiskama curiyo marka waxaa jirtay maaso aan ka curiyey maxaa la oranayay qasta dhacday oona hadda maaragtay halkan aad uga sii faahfaahin karinin maantadaasi waxay dhahaysaa guurka maanta joogiyo ka gadooday qoyskan gacmaada ku qaban lahaa waxaa geedka igu xidhoon gayaankaba u gees maray niman heerka gaarida garanaynin waxay tahay inay gogol qaado geesiyaal u kariso keligii u gaar tahay oy gaclahooyiyo ka godhantay kii dhalay geeraha dabayshale laxoox gaambinay si ay u gurayso quuday gacmaheedu daaneen marti goorka socotaa mida gole oo aadiyee sama ugu guclaysa had iyo goor ku gaambida geesigan jeclaayo gacalkayga baa tahay haddaan geesi hanad iyo garab qadama nin gala shale miyay gocashareenka iyo goob baasta baxaysaa waxay ahayd dareen ee aan ka curiyay gabar soomaaliyeed iyo nin isqaba oo maaragtay arrintooda ay aada u culusay marka sidaa bay odhanaysaa way dheer tahay oo halkan kuma soo koobi karo walaal way badan tahay sibaanta aan sameeyey cadad ma laha laakiin maxaa la odhanayay waxaa jirta inay qoraal u badan tahay oo aan wax qoro oo maaragta aan ahay dadka wax raadgareeya waxaa jirta ayadana sidoo kale maxaa la odhanaya suugaan aan sameeyey oo maxaa la dhahay baxda oo maaragta duuban oo ama social media ama youtubeyada ama meelaha fog ku heli kartid sidoo kale riwaayadaha jira marka maxaa la odhanaya kolley waa hiba ilaahay baxsho aan anaguna waa iska dhexgalnay dhinacee u badan tahay oo aad muhiimadda siisaa ama dhanka arrimaha bulshada ama dhanka guurka bal inoo sheeg walaal dhinaca arrimaha bulshada weliba wadanigan aada jeclahay guurkaasi anigoo iska yaroo maaragtay xilligiisiina aan dareenka gudbooniya uusan iis jirin oo aanu qaadinin walow mararka qaar aan wax ka saabto arrimaha guurka iyo jacaylka oo maasoodagan aan ka sameeyaha dhinaca jacaylka haddana waxaan jeclahay wadaniga iyo maaragtay arrimaha bulshada iyo dadka danyarta iyo ra'ayo rayidkiyo maxaa la odhanayay wadankeena burburkisiyo arrimahaas baan aada jeclahay inaan hadda kadibna tixgelinta siin doono maaragta aan kasoo saari doono sugaan badan oo maaragtay dadka intii caqliga caqliga u saaxiib tahay wax ku qaadan doonaan dhiirigelinna u noqon doonto waan rajaynaya waayahay marka kuwii aad tirisoo kale maxaa inooga sheegi kartaa ama inooga qaadi kartaa walaal waxaa jirta maaso la yiraahdo maxaa la odhanayay ii sheegay goormaan xoroobin la yiraahdo oo iyadana aan mar dhexdaasi sameeyey marka waxay leedahay goormaan xoroobin waxa yiri hadda gaalada xanibaada iga bixin dalka eeba iyo kale xaqa aan u leeyahay khayraadka xooxdiiyo xoolihii irmaan yihiin engaawo xoordiiyo xumbatoonan laga dhamin xaashiya dhulkaygaatan xeryaha qaxootida ku xirnaa sanado badan een fiiqay daalkiiyo xabadaha daraadood intaan xabad garaadeen ku xadreeyo erayada xaqa aan u leeyahay goormaan xanaaniya xasilooni helaya marka maxaa la odhanaya way jiraan oo taasaa kamid a kuwo fara badan baa kamid a oo la yihahdo dalkayga umaa dhaqaaqi maase la yihahdaa kamid a marka maxaa la odhanaya waa aada bana jeclahay wadaniga maadaama aan ahay gabar soomaaliyeed oo burburkiina dhalatay welina aan arkin dawlad soomaaliyeed oo caso ku taagani waxaan jeclahay dareenkaan dareemayo maxaa la odhanayay iyo waxa iga dhex buuxayo oo maaragtay wadaninimada ama ay ku dheehan tahay ama maxaa la odhanaya dawlad la-aanta sida ay dalka u burburisiyo maaragtay arrimahaas ee xanuunka ay igu hayaan markasteeta waa midda maskaxdeeda kusoo noqnoqoto waana midda aan jeclahay inaan wax ka gudbiyo si dadka maaragtay ama wax fahmi kara ama caqliga u saaxiibka ama sideeda oo kaleeto xiliyadaas dhashay oo maaragtay xanuunka ayla dareemayo ay iyaguna ay dhiirigelin ugu noqoto ii sheegay suugaantii gabayada aan aanan wax ka gooni aana jirin aana sameeyey aysan jirinin haddana waan jeclahay oo waa midda igu weyn dhiirigelin inaan u sameeyo bulshada aan wacyigeliyo oo gabayada aan sameynay maxaa la ohanaya suugaantaas iyada laftarkeed waxay ka mid tahay wacyigelinta hadalkuna hadduusan suugaan lahayn dhadhan ma yeesho marka wacyigelinta anbay kamid tahay laakiin ma sheegi karo mid gooniyo hadda anigu asaan u qabtay aan meel ku qabtay aan bulshada isugu keenay ma jirto waayahay marka aan ka tagno taariikhdaada hibadaada iyo maxaa la yidhaahdaa tirinta gabayada noloshaada caadiga ah maxaa nooga sheegi kartaa lele walaal anigu waxaan ahay gabar soomaaliyada ku nool magaalada muqdisho oo daayara maxaa la odhanayay oo dhalinyara sanad ahaan toban iyo toban sanan jiraa kan qiyaasayo waxaan ku dhashay dowlad deegaanka soomaalida etoobiya xaggaas baan maxaa la odhanaya toban sano iyo ka badanba ku gaaray wixii ka dambeeyey magaalada muqdisho iyo xaggan baa joogay nolosheedu sidaas baanu noolahay alxamdulilah halkan familiga qayb kamida baan la noolahay halkan muqdisho iska joogaa dugsigayga hoose dhexe halkan muqdishon kaga baxay maxaa la oranayay taariikhdeedu waa sidaas wey fanka anigu maxaa la oranayay suugaanta wakti badan igama qaataan waa wax ilaahay ii fududeeya oo maaragta mararkii aan u baahdo ama xilligii ay maskaxdeeda kasoo buuxaan aan maxaa la oranaya ama curiyo ama suubiyo laakiin anigu waxaan gabar waxbarata gabar faamilkii xaafadii joogta oo ka shaqaysa sabab maxaa la oranaya hawlo badan ee nolosha balafinta la xiriirta qabsata baan ahay kuwana waa wax iska maarata ama balwada fan qofta ama balwad buu noqdaa waana hiddo ilaahay siiye iyo marka marmarka qaarkood oo kaleeto xilli amaan caadsi ama xilli aan waqti qaadanayo kale ama xilli aan keligay ahay baa waxaan ku nastaa inaan ama wax qoro ama maarata aan wax curiyo mid aan gelin weyn aan geliye ama maarata aan si weyn anigu aan u qarax garayo waayahay marka waxaa jirtay maanso baryahan ay baraha bulshada soo dhigayeen dad kala duwan oo akawnadooda soo gelinayay marka arrintaas oo kale ma kugu dhiirigelinaysaa in aad samayso tixda iyo gabayada aada hibada u leedahay marka farxad bay tahay walaale inaan anigu wax aan sameeyey maaragta ay bulshada inteeda kale munaafacadsato ay isticmaalaan maxaa la oranayay qaataan bajadka wadana soo geliyaan maxaa la oranayay anigana dhiirigelin bay ii tahay iyadana maaragta waxay u tahay dhiirigelin bay u tahay marka bulshada bay kasoo soo gelisay iyo inta maaragtay maxaa la oranayay maasidaas wadayna waana mahadcelinayaan anigana si doonay ii taabanaysaa wax markii intaad samaysid maaragtay dadku kula dareemaan waxaad dareemaysaa waxaad inay wax sahan ahayn ama wado fiican aad ku socotay laakiin markii maaragtay waxaagi naga hor imaaday wixii ku socon waayaan ama maxaa la oranaya ama wax fiican ku hadlinin waxaad kugu dhiirigelinaysaa wix inaadan mar dambe ku laabanin waaya bal maasadaa iyadana wax nooga taataabo
maasadaasi walaale waxay leedahay inan doole iyo howd waxaan ku bilaabayaa deegaankii aan ku dhashay oo anigu aan kasoo jeeday maadaama aan dowla deegaanka soomaalida etoobiya ku dhashay gobolada soomaaliya qayb kamida bay maraysaa kale maasadaasi maxaa la oranaya saameyn badan bay lahayd oo dad badan baa kaga soo weydiinay sida adigoo kaleeto idaacada waaweyn telefishinada ka sheegayay maasadani waxay leedahay inan doole iyo hawd ilinaana lagu dhalo dambar lagu anqariyo aqal daahiye weyn iyo meel bisko ku abasoo daawad loo lisaana bedelkii walwaalee darme inanta dhigatee ku dukaysay dhudugee dacdhaqayo booreeday rinjeel ku raacdee daajisay kareebkee daadahaysay ubadkee diracaha aroortiyo wadaamaha dalluunka soo doojisaan ahay dhanka kalena deeqoo mudug jacaladeedi iyo docda bari nugaale qarle iyo dhul joogsaday degmadii kaleex iyo booqatay daraawiishla sacaana daafaha boorama ma daayee burcad daawashada iyo ma ku daahay gebiley halkaa bay maraysaa walaal ma soo koobi karo aad buu dheereen
ka dhegayso raadiyow ergo isha wararka arrimaha bini'aadannimada idaacadda daljir maalin walba saddexda ilaa iyo afarta galabnimo
dhegaystayaasha daneynaya inaynala wadaagaan xaaladaha deegaanadooda iyo kuwa doonaya inay ka qayb qaataan barnaamijyada ka baxa raadiyo ergo waxay naga soo wici karaan nambarka gaaban ee labo eber hal labo dhegayste fariin inoo reeb innaguna halkan ayaanu ka baahin doonaa inta aan awoodno maalin kasta markana dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta googa oo maalmaha talaadada iyo axadda aad ka dhegaysataan raadiyaha ergo fawsiye cumar barre ayaa soo jeedinaysa
maanta oo kale oo talaado ah waxaad nooga barateen haye xubinteenii gogaalaysiga oo waayadanba qayb ka ahayd baahinta idaacadda ergo dad kala duwan ayaa ka qayb qaata gogaalaysiguna waxa uu ka mid yahay waxyaabaha ugu xiisaha badan ee markii miyiga la joogo dhallinyarada iyo weliba carruurtu ay ku madadaashaan waana wax loogu talagalay marka aad eegto kobcinta garaadka iyo qof kasta inta uu fikiri karo iyo sida uu uga jawaabi karo gogaalaysiyaal kala duwan waxaa laga yaabaa gobollada dalku inay ku kala duwan yihiin maanta waxaan idiin hayaa gogaalaysi la yaab leh muxuu noqon doonaa balaan idiin sheego waxaa weeyaan googa cigalle ul qurux badan qaadan waa haddii aan ku celiyo mar kale gogaalaysigeena maanta waxa uu noqonayaa ul qurux badan qaadan waa dabcan haddii aad doonayso ama aad danaynayso inaad ka qayb qaadato waxaad nagala soo xiriiri kartaa telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labiyo toban adiga oo sheegaya magacaaga meesha aad joogto iyo weliba jawaabta aad ka bixinayso gogaalaysiga maanta oo ah ul qurux badan qaadan waa marka aad duubayso codkaaga fadlan ka fogow meelaha dabaysha leh meelaha buuqa ah si jawaabta aad bixinayso oo faseex ah oo codkaadoo nadiif ah loo maqlo si hadhow aad u dhagaysato haddii gobolkaaga uu jiro nooc looga yaqaano gogaalaysiga ama deegaanka aad joogto waad nala soo wadaagi kartaa waa tahay dhegaystayaal intaa ha inoo joogto maanta xubinteenna gogaalaysiga oo qayb ka ahayd barnaamijkeenna baahinta waa inoo talaadada dambe haddii alla idmo
waa tahay dhegaystayaal raadiyaha ergo ayaad nagala socotaan oo aad ka maqashaan mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitirban daahir xuseen diini waa abwaan ku nool gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan magaalada jowhar daahir waxa uu ka sheekeynayaa waxa ay ku qaadatay in uu abwaan noqdo fankana soo galo wariyaha raadiyo ergo ee magaalada jowhar maryan sheekh cabdi ayaa wareysatay abwaan daahir
abwaannimadu horta ma ahan wax sida tacliimtao kale loo barta ma aha iyadu waa wax rabaaniya ilaahay qofka uu mataqaanaay siiyo oo uurkiisa ilaahay ku beero iyo jirkiisa iyo dareenkiisa la falgala wey qofbana wakti unbuu lahana qaadaa oo mataqaanaay ame qof yaraantiisuu lahana qaadaa qof meel dhex u kala soo hana qaadaa qofba sibuu ugu dhashaa qof nolosheeda aakhirkeeda unbuu ku yimaadaa qofba sibaa ku keenta marka aniga waxba dhibaataa iguma qaadan inaa abwaan noqdo waayo waxay ahaayeen wax ilaahay jirkayga ku tallaalay laakiin isagaa dareen bixin kara ka bacdi waa tahay waktigii aad bilowday bal haddaad nooga faalooysa goormay ahayd horsideeda anigu baalkan hidda raac waay xagga odayga awowga dhowrnimo hadda mataqaana ay isla dhalataba anaa waa wada gabyaan awoyaashii ayeyaashii qaybo ka mid ihi way gabyin jireen waxaa la dhihin karaa marka annaga hidda raac ayaa lagu sheegaaba halkan in uu ah dhacaltooye ahaa waxawaaye waxaad dareemi kartaa inaadan xataa waxaad dhicin karta qofku markuu waxaan uu hidda raac yahay oo dhacaltooye uu yahay inuusan xitaa waktigii uu isagu wix uu bilaabay uusan dareemi karin aad dhican kartaa because tusaale isagoo yarow mataqaana warkiisa dhabaaba cunuga gabaya hadda waxaad arkaysaa ilmo yar yaroo soomaalida markaad dhex marto ame dadkii abwaanada ahay hadda ilmihii ay dhaleen oo kale qaybo ka mida oo aan kulannay markuu kula hadlayo suugaanuu ka hadlaya laakiin isma oga isagu adunbaa dareemaya ha warkiisu dadka waa ka waaweyn yahay waa ka fog yahay waa ka macnaha qoto dheer yahay markaad fiiriso waxaad arkaysaa shan eray lix eray toddoba eray oo isku xirjinayo ilaa toban eray isagoo yar oo suugaan ah dhammaantooda har xaraf ka kacaya marka
gabaygu kugu horreeyey waktigii aad tirisa goormu ahaa wallahi hadda kolley ereyada aan xasuusto horta waxyaalo badan oo iska duugmayaa jiro oo maskaxda hadda is soo saarin karin laakiin hadda saacaan waxa aan xasuusto wallahi mar kastaba waxaan jeclaa dhalinyarada in aan waxbarashada ama dalka ku guwaabiyo hadda waxaan kulley ka xasuustaa dhalinyaalnimadaydi ahayd oo ahayd dhulku waa hooyaden waa hooyadeenoo nahaysa nahaysa oo nadayn nadaynoo ina dar yeesha maya waxyaalihii dhalinyarada aan mataqaana iskuulaadka xilliga mataqaana ama orientationada markii la tago aan dhalinyarada amaya aan ku guwaabi jiray macnaha anugu aan fikray unbay ahayd waayahay waxaad kalood bal noo sheegtaa ma jirtaa guulo aad ka gaartay fanka maadaama in muddo a ku dhex jirtay meeqa sanaas ku dhex jirtay waxaad noo sheegtay in aad dhalatay sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo sideedii jirtay imise sanad ku dhex jirtaa noloshayda fanka waa la qaatay noloshayda because wuxuu hadday dhaxalire yihiin jirkaada duxdooda unbay ku duxayaan taa markaan ka soo dego nin soomaaliyahi inta badan guul kama gaarin karo fanka sidiisaba iyo ereyada u bal waxaad fiirisaa tusaalaan ku siinayaa naxariista janna allaha ka waraabiyo suldaan tima cadde markaan ka soo cabdullahi suldaantima cadde maalinta uu lahaa dugsi mare qabyaaladii waxay dumisa mooyaane dadkaan la hadlayaa baan lahayn duxiya gorbay ahay waa dee gobonnimo doonkii ha wuxuu leeyahay waxaa ka mid ahayd tixdii hadda eryada aad aan u danaynaya waxaa ka mid ahayd bal inay dalfoof tahay oo qalbiga doonin laga saaray horay wixii u daashada welay degashanaysaa ereyadii wuxuu leeyahay nimaan duubiyadu degmadeenna oo idil haddaan dayay agwaabkeeda nimaan duubiyadu naafa noqon deelka laga waayo buu leeyahay deelku calaashaan waa khariirada dalka nin aan dhibaata gaarin haa waxaad dareemaysaa marka iyo abwaanadii kasii horraysaba nin soomaali ah ee suuganyahana ama abwaanah waa ciilla nool ciil buu la nooyaya haa tusaale markii hadda gabaygan uu tiriyo ninka la yidhaahdo ii sheeg tima cadde anoo isaga kusoo halqabsanaya yaan waxaan idhi dal jirow ilaah deraja sii wixii uu maalintaas la noolay anna aan la noolahay yaa waxay ahayd dal jirow ilaah deraja sii labada daaroodba soomaalidan sidii eri damana daynta lagu iibsay oo dubeeya cadan loo rariyo yurub duleedkeeda oo doonta lagu sii wadee loo dawarinaayo dib haddaan u eegayoon daydayoon doorbin dhab u saaray maasadii abwaantima caddaan dib u xasuustaa waa aniga maasadi abwaantima cadde ayaan dib u xasuustaaye diiwaankii wuxuu yidhi murtidii dib u heshiisiinta dugsi male qabyaalade waxay dumisa mooyaane anna maanta waxaan doonayaa dihashadiisiiye haddaanse hadal ku doociyoon daacad ugu sheego qalbigaa dawaar looga talo waa damana jaane micnuhuna ma daadegahayaan duulkan fooranaye micnuhuna ma daadegahayaan duulkan fooraye kuwa dabeeda aadiya kuwaa dayrka ila jooga dulligiyo nijaasiga naxliga xisma doorshaane ilaa saduudi nebi aadan ee goshaa xaawad laga dooxay raggu wuu isdilin jiroo adduun dabamar weeyaane duuggooda niman caybiyaba waa dadnimo weyne rabow kala dawey maanta bay dacar dhex taallahay waxaan kuu sheegaya waxay kutusaysaa marka abwaan kasta markaa dib u raacda taariikhdiisa ee soomaali ah haddee nin isagoo lunsanoo inuu ummadda isku dira doonaya ma oji oo isku rogo laakiin nin dareen ummadnimo ku jirta ahi ee soomaaliya waa ciila nool gabarya waayahay ma jiraan heesihii ama gabayadii kugu horreeyay aad ka tirisay iyo kuwii kugu dambeeyey ma gabayadaadu jacayl bay ahaayeen ma wadani bay ahaayeen bal mid uun noo soo qabo gabayagii adiga aada is leedahay ama gabayadii kugu dambeeyey ama kugu horreeyey walaal maxanta horta waxaan kuu sheegayaa sideedaba nin soomaaliya sida aan kuu sheegabay qofka damiir lihi qofkii damiir lihi ee soomaaliyihi wuxa uu ku mashquulaya ahe de aniga hadda jacaylku dee dan dantaana barayso oo waa wax ilaahay mataqaanaay dareen ilaahay lagu uumay ayaan lagu hogaaminaya laakiin inaan wax jeclaanaba waxaan u malaynaa naagaha soomaaliyeedna nimanka soomaaliyeedna gabdhahaba ma geeyaan naagahuna nin inay doonaanba ma aha waxaad waxaan ku sababaynayaa sidee horta sideedaba heeshaana gabagaana waxaa ka mid a as-aska noloshaada waa loo ilimiyaa ilaahay baa labadan qofood oo labada jinsi ah isu dooray isu dooqay isu mataqaanaay markii horeba in dee mataqaanaay reerka aas aasma ilaahay baa u sameeyey laakiin soomaali baan idhi waxaan doonayaa marka horeeto intaysan marka horeeto bal reeraan dhisayna ayan dhihinin in ay reerka guri meesha ay ku dhisin lahaayeen inay ooda ka qaadaan oo ilmaha ku dhalin lahaayeen dhulkii aad wax ku dhalin lahayd ilmaha aad dhigin lahayd aad uga tegin lahayd waa in aad horta marka koowaad aad mataqaanaa ka xaartaa dhagax kaxarka war nin dhulkiisii iyo dadkiisii iyo dalkiisiiba rogan yahay de waxaan leeyahay anigu marka hore inuu marka horeeto xorriyaddiisa iyo dadnimadiisa iyo mataqaanaa iyo noloshiisa isagu noloshiisa iyo ilmihiisu meeshay ku noolaan lahaayeen inuu ka xaaro kaxarka ayaa la haboon intuusa gabadha doonin aan anigu u arkaa gabadhuna ninka isa dabaaciyeen waa tahay abwaan aan kaftanne bal adiga waxaad ii sheegtaa hadda maxaas baa tahay mase waxaa tahay nin dooba caruurna ma leedahay bal ano anagoo kaftamayno wala leedahay gabdhaha inaad gamasayrisaad rabtaa ma leedahay waa sheeko waaye waa meeshu waa horaysi marka waa in la kaftama waxaan ku idhi maryanay malaha dumarku laftigiisu sahan bay sii galaan mogto dameerkay soo joogaa soo waxaad garata maaha intaa horta ka dheeraan mahayo marka waxbaa kala qarin lahayd maya waxay waraysanayaa gabara dumarkuna sahanba kama dhama maya kamama dhammaadaanba walaal maxaan dooqan ku hataa haddaan kaaga jawaabo alxamdu lilah aniga mataqaanaa khaas baan ahay ilmo badanaa ilaahay i siiyey owlaad badanaa ii joogta waan ladanahay waan dhaqanahay intaan soo guursadayna intaan fura haddaan sheego gabdhaha waxay isleeyihin warkaala ninku naagihiiba dhameeyey ha inta hadda aan leeyahana waxay isleeyihin meeli kama banaana marka saas awgeed kuu sheegi maaye ha ku daalina ka soco waa tahay abwaan bal waxaad noo sheegtaa gabayga aad ugu tala gashay barnaamijkan dadaalada axadda gabayga aad ugu tala gashay magaciisa iyo adoo ku bilaabayo dulucda sheekada horta gabagan waxaa la yidhahdaa talo taladiisuna waa tala guur weeye markaas gabagan si gabay si saalan iigu dhashuu ahaa nin walaalo aan nahay ayuuna ku socday ninkaasi annagu walaalaha aan nahay anigu soomaali baan ahay dabcan ninka walaalkeeyana waad garan kartaa qolada uu yahay markaas isna waa soomaali kale laakiin waxaan arkay inuu gabdho kale meelaha adigu etoobiya meelahaas dadka mataqaanay markaas dadka aada u danaynay waxay ahayd markaa gabaga aan tirinay ilaa adigu labadii kun laba kun iyo labadii ahayd tooba ilallah meelahan dibadda u aaday gabdho kaleeto wuxuu telefoon ugu soo waa ila soo hadlay wuxuu yiri nin yahow gabdho soomaali aan ahayn oo adigu qolooyin kaleeto ah baan arkanay inaan arooso gabadhaas ayaan doonayaa hahowe aniga arrintaas waa iyo cuntadu weyse ilmaha aan adeerkood noqonayo hadhowna aanan is afgaraynin aad bay ii dhibta aniga macnaha hadhow wax igu soo socda oo gabadhii dumaashidaya aanan afgaranayn o un isagii waxa dhamaa afhayeen iga yahay dadkaas sida ahal aan ku noqon karno unbaaba mataqaana aniga waxay la noqotay de wax aan maskaxda gelin karin isku soo daa dareenkan yarka ah markii fariin yar warqadaan u qorayo warqadii aan u dhiibayo unbaa hore ugu sii dhiibay waa dheer yaha gabago laakiin waxaan ka xumaha weliba dulucdiisa hoose uma aynaan dhicino wax aada u faalaynaysa laakiin ararta un baan weli ku jirnaa arartaase meesha uu mataqaan ifin doonta wuxuu leeyahay marka gabago ayaamahan salaadow ayaamahanba salaadow was aragti moogeyne arrimaha dhankayga ah haddaan adiga kuu sheego ama aan akhbaar kuu dulmaro xogaha kaa aasa alif gabay orahdiiya ka tegay eelaladkiisii afka iya ka gaabsaday dubnaha erayadiisii walaalowse adduun wuxuu ahaan eebbabaa garan ayaamaha toddobada ah rabbina wada ehaysiiyey arbiciyo khamiis iyo jimciyo ooggii soo baxaba yoon waliba yoon waliba amuur gooniya ayaad ku amranaad aqwaanow kureeddaye haddaad guur u alab qaaday inaan kula talshaa ila gudboon idam ilaahay odhaahdayda dhuux maansadan waana ku idhi uurkana ku gunuud waydan bay ku anfacaysaa haddaad oori dumar dooni iyo gabadh asagaa inta aanad udhubkeeda mudin ama aloolkeeda aqalkaa dhisaysaba guntaa laga adkeeyaa oo layskama ordee dumarka waa loo abtiriyaa oo aas-aaska noloshaada waa loo ilimiyaa iibaanso dhaqankaada waa lagu adkaysa inkastoo dhammiga aadamigu uu ab wada sheegto reer waliba af buu leeyihiiyo dhaqan ya owsaan afrikaan haddaad tahay rabbaa kuu axsaan falay afrikaan haddaad tahay rabbaa kuu ixsaan falaye oogadi iyo diirkaa madow waa irsaaq dhabe adduunyada nin heli kara ma jiro uu iib ku soo galay alla mahad dheh waa ararti guud waana kuu eriya oraah kalena waa maasadan kuu erganayaae ingiriisya adigoon hamiyin naaga orobaana kuwa ustareeliya adoon dumar ka eeg eegan abtigeedii aabbihii dhalay iyo adeerkeedba isirkood iyo faracood kuwaad aad u garanayso oo soomaali kama aad bixine dhiigga ahalkaa ah oo diinta lagu abaabiyey oo ahlu tawxiida oo waalidkeed iin layno aaminaa badane ka ishaaro inan kugu habboon waana kuu iriye marka walaalka markaas ala dardaarminays inuu gabar reerkeeda la yaqaano oo meelay kasoo jeeda la ogyahay oo dhaqankii soomaalida wadato inuu guursado isagu muxuu kuu sheegay markaa saas tiri wuu iga aqbalay isaguna gabay kale u iisoo diray laakiin xilli kale unbaan ka lahaan doonaa gabagaas aad noo sheegtay oo ah tala guur kala talinaysay ma jiraan dad kale oo walaalaha ah oo iyaguna saanoo kale u gabyo oo gabya ah kuwan dhalay baaba gabya waxaad kalood nooga sheekaysaa bargabay gaaban oo ku taxalluqo guurkaadi iyo oo dhinacii jacaylka laba kelmad bal noo soo gabagabay maadaama birson lagu jiro anigu maanta bilson qaad maadaama ay tahay jacaylkayga inaan taataabta rabo haddaan taataabto waan burqanayaa soo waxaad garta maaha marka maalina soon qaadaya inaad nooga abartaa mar yanay wanaagsanaan lahayd walaale wax kale ay wey mid kale oo aada xasuusato oo bal noogu dhufo maya waxaan dirayaa guur iyo waan ka hadalay afaaraha adduunka laakiin anigu aad waxaan u jeclaa kelmadda aan sheegaba war soomaaliya isdaba qaba inaan idhaahdo waxaa gabaygan la yidhaha dhoyla dhoyla dhoyla soomaali dhoylay caqligaa dhuunta kaa galay baa la yidhi soomaali dhoylay caqligaa dhuunta kaa galay ee dhaxalkiinibaa dhaafsateen qada dharaarayd ee dhiil malab ku jiraad siisataan sun iyo dhuunkaale dhuujaan quute ruux meel dhigtaan calaf ka dhowrayne diinkuba ma dhuuryado dhulkaa xaab ku soo dhacarayoo dhulkaa xaab ku soo dhacaye dhalatada gugii hore baxdiyo cawska dhegalaabay afka uma dhoweeye dubnuhu kala dhaqaaqaa dheregna maahan wuxuu uga tegayee dheefta wuu rabaye wuxuu sidii usii dhowrayaa dhaqan awowgiis wuxuu sidii usii dhowrayaa dhaqan awowgiiseed war dowladnimadan tiir adag lahayn waa iska dhalanteed ha waa iska dhalanteed qarannimadii isku dhaabta dhagaxa isla rida oo dhulka u heeli
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali u garan karo weye hanoo soo orgoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel mid noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
waa hagaag dhegaystayaal qaybihii dambe ee barnaamijka madadaalada raadiyaha ergo ayaad dhegaysanaysaan waxaad naga maqashaan mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitirban dhegaystayaasha jooga soomaaliya waxay qaarkood nagala socon karaan idaacadaha qaar kuwa haysta adeega internetkuna waxay booqan karaan mareegtaanu ku leenahay ee radio ergo dotowar g markana dhegaystayaal ku soo dhowaada riwaayadda lama huraan qaybteedii kow iyo soddonaad dhowaada sheeko tixano ah oo ka hadlaysa dhinacyo badan oo ku saabsan xaaladaha nolosha soomaalida haddii ay noqon lahaayeen nabadda bulshada caafimaadka waxbarashada dhaqancelinta dimuquraadiyadda dowlad wanaagga iyo dibudhiska waxaa soo saaray raadihii la oran jiray irin ee wakaaladda wararka qaramada midoobay u qaabilsanaa arrimaha bini'aadamnimada magaca sheekadu waa lama huraan waxay ka hadlaysaa burburkii ku dhacay qaranweynihii soomaaliya kadib dagaaladii sokeeye ammaan darrada baahday kala dambeyn la-aanta qaxa dhaca iyo kufsiga sheekadu waxay astaan midnimo u qaadanaysaa tuulo qayaali ah oo ay ugu magacowday tubcaano oo loola jeedo tuulo barwaaqo ahayd oo ay dadka oo dhani ku wada noolaayeen iyada oo dadka aan loo kala xigsanayn qabiil iyo koox mana ahayn mid leh ciidan iyo hub waxay dadkeedu ku wada dhaqmayeen xeerar ay isla ogol yihiin tuuladaas waxay noqotay mid laga qaxo oo dadkii nabadda ku wada noolaa midba meel u jihaysto koox hubaysan ayaa halkaas waddo ka dhigatay dadkii deegaanka degganaana u diiday in si nabad ah ay u degganaadaan dadkii tubcaana ka qaxay ayaa dhibaato kala kulmay meelihii ay nabadda bideen waxaana ay bilaabeen in dib ay ugu soo noqdaan tuuladoodii si nolol cusub ay halkaa uga bilaabaan sheekada lama huraan waxay dadka u bidhaaminaysaa sida loogu baahan yahay lama huraanna ay u tahay iskaashi wadajir walaalnimo cadaalad iyo isqadarin taas oo keenaysa in dadku ay higsadaan nabad iyo horumar
orodoo dugsigaaga aad maya abbaayo waan kula sii dhowaynayaa meel fogna haba tegin ogowna dad badan oo aan la garanayn ayaa soo agdegay agteena maya waxba maahan aniga waan aqaan dhulkan cid wax yeelaysana ma jirto muxuboy sooma maqleen xalay wixii la lahaa in gabar yar la faraxumeeyey dhibna loo geystay waan maqlay hooyo iyo islaamo kaloo sheegayey alla muxuboy macallinkii baa soo socda warkaasoo ma aragtid haa waan arkaa ee adiga tahliilow orodoo dugsigaaga aad waad og tahay in macallinka qaylinaya haya carruurey iska warrama waa nabad macallin haye muxubbo ma arigii baad banka u waddaa haa macallin oo taaliinla xaggee buu u socdaa sow dugsi lagama rabo haa macallin aniguuse i dhowaynayey muxubbo adigu waa sidee xaalkaagu sawkaan hooyadaa aan is aragnayn la hadlay maxaa dugsiga u iman laada haddaad la hadashay hooyo aniga weli war rasmi ah ima siin waxayna weli ku adkaysanaysaa inaan howlaha guriga un qabto arigana aan raaco oo waxaan moodaayey inaan wada hadalnay oon wada ballannay oo ay aqbashay ardo maxayse saa u samaynaysaa macallin hooyo aniga xataa waan u sheegay inay muxubba dugsiga ila aado ood la keenaba oo aan xataa la qaybsado kaltanka hawsha guriga welise fariid hooyo arrintaas way ka caga jiidaysaa
bal hadda adiga tahliilow dugsigiisii aad dhaqsaankaaga daba imanaya waad og tahay inay hadde yaa laba looxay ku sugayaan kii dambiiyo kii hore yaa iskana dadaal maanta waayahay macallin shir adag baa kugu soo foolle waayahay macallin wax yar ayaan sii dhawaynayaa walaashay si dhaqso ah waan kaaga daba imaanayaa haddii alla idmo midda kale macallin haddii ay hooyo ii diiddo waxaan doonayaa inaan ariga ku hayo meel u dhow dugsiga si aan isha ugu hayo casharkan aan u qaato taasi way wanaagsan tahay muxubboy waxayse ku quman tahay in hooyada lagaaga helo adeer fasax ee sii socda adiga tahliilow si dhaqsaha u soo laaba haddii aan la idmo ma garatay waayahay macallin haye waayahay waa iskana ilaaliya meelaha ma aragtay kuwo waxaa jira hub iyo xawati iyo magarata tahliilow waadna soo laaba oo qur-aanka sii socdiyo socod socodba waad ku sii akhriso ardaydii maaragtay yaa waayahay macallin waaya muxuboy da waaya adna adeer haye dha muxubo haye nabaday nabaday macallin war tahliilow ma socodsii waa taas saxiibtay aan sii gaarnay soo soco xeexee xeryahaagii xeexee xarxarin xeexee xaaluro maray xeexee dhuubay soo soco xeexee oo dhagdhaw soco xeexee oo dhabbada qaad xeexee
wayn walaala shuba hadday waydana weliyaaltigi weliyaaltigi magayaadada
soo dhowaada waa odayaashii tubcaan ee aan sugaynay soo dhowaada soo dhowaada war aaway wiilashii war odayaasha caana la soo gaara halaha caanaha leh oo irmaanna caano ka soo siiya orgeyga sogobkaana u soo qabta ee calaamadda lacagta leh dhaqso ugu soo looga
niman yaho waa mahadsan tihiin aad iyo aad baad u mahadsan tihiin horta waana sidii soomaalida lagu yaqaanay soo dhowaynta iyo martigelintuba allow aynan dhaqankeenni xoorin oo aan dib u soo celino nimayo dhaqankeenna wax nooga wanaagsan oo nooga fiican ma jiraan taasi waa mid la isku leeyahay waana mid ayna naga guurin annagu haddaanu nahay reer baadiye dhaqankayageena waanu haysannaa annagu aad iyo aad niman yahow waxaanu galabta idinkugu nimid inaannu horta bal marka hore idinsoo salaanno xigtana bal xaaladiinnu halka ay marayso inaannu soo aragno malaa'iga ha idin soo salaanto waad mahadsan tihiin waa mid la isku leeyahay waxaan ka soo qaxnay abaaro daran oo dad iyo duunyo fara badanna galaaftay waxaan la soo cararnay waxaad aragtaan oo indhihiinu ay hayaan hadda wixii aan soo badbaadin karnayna waannu soo badbaadinay waxaa noogu dhowaa aan soo miciinsannay waa tuuladaan tubcaan oo iyadu aan isnirin naf waa idiin geysaa waana kanoo balliyadii biyaha iyo ceelashii cawskii aad caymiseen baan maanta baxsiimanoo annaga waan garannay warkaas waxaan kaloon idinla soconnaa niman yahow kow inaan idiin sheegno in baxsiimada tan aad aragtaan ay dadka roor tubcaano ku soo dadaaleen ay soo dhowreen oo ay ilaaliyeen waxayna u qorshaysteen inay iyagu wakhtigan oo kale intifaacsadaan waan garannay waa tanoo maanta keentay in dad kale oo walaalaheenii ay u baxsadaan waxaanan idiin qorshaynay inaad nagala qayb qaadataan oo aad abaarta kaga baxdaan waan garannay waad mahadsantihiin marka intaas iyo in kale oo ka badanba waa la ysku leeyahay haddana waxaannu doonaynaa haddii ilaahaa yidhaahdo bal inaad dhinaciinna ka ilaalisaan oo aad dhinaciinna ka dhowrtaan nidaamka iyo walaaltinimada ay ku dhaqanto tubcaano may kale jartee ini markii isin tuuladaha galaaseen dad isin siinku mid eh loodiyo geliyeen beerogi tacabka oo isina hodhay kana afcaad soofaden way jirtaa oo dadku isku wada garaad maaha isku caqli maaha waxaa jirta mar kasta kuwo aan ka fekerin waxa dawgoodu ah wayna ahayd in la dhowro waase tii aan hadda ka hor ergadii aad noo soo dirteen ka wada heshiinay taas waxaannu hadda u leenahay isxasuusin maahee ma aha mid gocasho iyo wax kale ah sidaas darteed waxaannu idin leenahay si ayan dhibaata u dhicin waa inaannu wada ilaalinnaa xeerka tubcaano haddii alla idmo waannu dadaali doonnaa insha allah waxaan kaloo aniga aan intaas ku darayaa in hubka aad haysataan oo aad ku ilaashanaysaan xoolihiinna uunan u soo gudbin gudaha tuulada maxaa yeelay hubku waa halis wuxuuna keeni karaa dhibaato aan lagu tashan marka haddii ilaahay yidhaahdo sidaas baanu isku ognahay sidaas bayna noo ahaa doontaa marka ballanteennu waa sidaas inaannu nidaamka wada dhowrno oo deegaanka nin walba dhinaciisa uu ka dhowro waa yahay waa inoo ballan haddana intaydaan dhaqaaqin horta caanaha sii dhama inta hilibka uu nooga bislaanayo war hooy ku soo dhaqsada caanaha ku soo dhaqsada aaway wiilashii ku soo dhaqsada hilibka ku soo dhaqsada aaw war hadda niman iyo howlo badan baana sugayo halkaa iyo dhulkii deegaanka yagiyaan u noqon lahayne mawaqti uma haynaba inaan intaas hilib dhaqanka dhaqanka may may may waxa taas anugu suurtogeli karta ma aha dhaqanka iyagana kuma jirto waa cunaysaan hilibka waa cunaysaan waa cunaysaan ilaahay talaaqan waad cunaysaan ilaahay talaaqan waad cunaysaan
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
ergadaydi ergawa ergadaadi ergawa